دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisamayaal ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala gobolada bay iyo bakool askari ka tirsan booliiska xabashada ethoobiya ayaa wiil shacaba ku dilay duulaadka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed multaqo looga hadlayay colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa nasaarada xabashada ethoobiya iyo soomaalida ayaa lagu qabtay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa la baahiyey qaybta tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanka daaymay ee hoostaga magaalada baraweh ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose wasiir etoobiyaan ah ayaa sheegay in qabsashada xeebaha soomaaliya ay qayb ka tahay amniga qaranka xabashada ethoobiya kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala gobolada baay iyo bakool rag hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday halka loo yaqaano xere koobaad ee ku taala degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada waajid askari ka tirsan booliiska xabashada ethoobiya ayaa wiil shacaba ku dilay duleedka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya ciidanka booliiska dowladda xabashida etoobiya ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay buurta kala mardhay duleedka jigjiga ee dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga xabashida etoobiya wiilka ay dileen booliiska xabashada etoobiya ayaa kusii socday dhanka magaalada jigjiga isagoo ka yimid dhinaca kursum iyo baabili sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah ciidanka booliiska ayaa ku sugnaa buurta kala mardha ay ku taala duleedka jigjiga waxayna tilmaameen in halkaasi lagu togtay wiilkan wararku waxay intaa ku darayaan in meydka wiilka ay togteen ciidanka booliiska inay halkaasi uga tageen ma jirto wax faahfaahin oo muujinaya sababta loo dilay wiilkani ciidanka booliiska ethoobiya waxay dhibaatooyin kala duwan u geystaan muslimiinta ku dhaqan soomaali galbeed waxayna kula kacaan xadgudubyo iskugu jira dil dhac iyo kufsi xukuumadda cagjaryada ayaa baamidda u gogol xaarisa dilalka dadka soomaalida ah multaqo looga hadlayay colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa nasaarada xabashada ethoobiya iyo soomaalida ayaa lagu qabtay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mahad cubeyd ayaa ka waramaya kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo aqoon-yahano arday iyo mas-uuliyiin waxaana lagu gorfaynayey colaadda dowladda itoobiya ay u qabto ummadda muslimiinta gaar ahaan kuwa ku nool geeska afrika iyo soomaalidii berigii hore iyo kuwa xilligan kulankan waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda alqimah faraceeda ku yaala magaalada jilib waxaana dadkii ka hadlay ka mid ahaa culimmada kale ah sheekh cumar xayaakallah iyo sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey nin dhakhtar ah oo farmasiilo ah oo reer hargeysa ah wuxuu igu yidhi nin oo xabashi ah yaan gaadhi soo wada raacnay hargeysaan soo wada socnay kaasuu yidhi waxaan rabnaa buhi soddon sano kabacdi annagoon xabad ridin inaan soomaaliya idinka qasa- idinka qaadan rabnaa buhi wayna muuqataa sida maanta loogu beeray hargeysa iyo maxaan ku dhahday burco iyo laascaanood iyo garawe iyo boosaaso gabadha xabashadii iyada oo qaawan bay maraysaa suuqa dhexdeeda ilaa gabdhihii soomaaliyeed ay ku dadeen wax saa u fiirin karaana aysan jirin taa waxaa kuu dheer ninka muruq murqihiisa aad la yaabisee koodhanay waxaan ahay yani bendiga taxtiya dhismo hoosaadka oo dhan hargeysa ilaa boosaaso waxa kuu shaqaynaya taratubeyste kuu shaqaynayaa waa waa xabashi waana askari loogu talagalay dalka in lagu sii beero waad ogtiin hargeysa inay ka jirta idaacad xabashi ah kaniisadi inay ka jirto iskuul xabashi inuu ka jiro hawshu zaylac keliya ma ahayne waa dalkoo dhan waxa damaca etoobiya waxa weeye ama xabashada waa dalkoo dhan baciid maaha annagoo hadda taagtaaga inay yidhaahdaan caasimad waa muqdisho sida yuhuud bay u yidhaahdeen caasimadan waa baytulmaqdes baciid maaha xayawaanahaad kuwa iscunaan ma ogta xayawaan yaa siduu u soo laqahay xayawaano kaleoo tiro badan yaa markii damba mid buu laqay marka bartanka markuu marinahay wuu dhaqaajo waa luguhuba la kala baxay siduu ulaha laq lugihii wuu kala taagay wuuba laqi wuu dhaqaajo waa suura marka waxaa ii soo baxday war kan waxa wey sida xabashadaa ku dhacday wey xabashada damaca waxaa ku jiray dalkan iyo ummaddahan soomaaliyeed laq damac noocaas markay xoogaha naga laqday inta kale way ku istaagtay marka sidoo kale aqoon-yahano ayaa ka mid ahaa dadkii ka qaybgelayay kulankan waxayna ka hadleen mawaadiic kala duwan oo ku saabsan taariikhda soo dhex martay muslimiinta geeska afrika iyo dowladda etoobiya iyo sidoo kale waaqica aan maanta joogno damaca etoobiya weligiiba ugu jiray mar hore dhulkeena la qaatay laakiin muslimiinta soomaaliyeed iyadoo si guud muslimiinta bariga afku dagaalamayeen xabashidu way ka cabsan jirtay waxay ku askari waxay ku ku gaardi jireen askarta xabashidu sanjoballa soomaali bica qarra oo macnaheedu yahay soorka cid walba uu galay soomaali ma ahaane iyagoo ku cabsigelinaya mushaarakadeedu anigu waxay ku saabsan tahay mowduuc aad iyo aada u muhiim ah oo uu noo soo jeediyey ustaadkan allah barakey ustaad cumar kaa oo ku saabsanaa asaaliibta ummadaha lagu ixtilaalo waxaa aada ii saameeyey qowlkii ugu dambeeyey ninkii jambo maldhahay ahaa xaamilu liwaa lwujuudiya lilxaadiya qaabka ay ummadaha ku qabsadaan iyo sida mucaasirka ah ee ay ummadaha ula wareegaan iyagoo dadka waxgalka ah ee dadka ummadaha ka tirsan intay ay la yimaadaan wadamadooda kadibna ay u diraan waxaa u muudaa arrinkaa inuu boqol kiiba boqol si waadixa uga muuqdo waaqicina maanta gaar ahaan soomaaliyeed aynu nahnay dadkii waagaa la soo rogayna ayaa maanta inala joogo oo madax inoo ah sida maanta ay dad badan oo soomaaliya ay aaminsan yihiin ilaahay tabaaraka watacaala ayaa garanaya horta sababta xaqiiqiga ah laakiin waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan oo ay duugayaan ayaa jiro oo ay ka mid ahayd xilliga hadda laga sheekeynayay ee imaaraadka islaamiga ah ee ay jireen waxaa la yidhahdaa magaaladaas waxay ahayd magaalooyinka waxay ka mid ahayd lagu kala gato addoommada amxaaran waxa ay diideyso ay duugduugeyso waxay og tahay bariga africa dadkan degan oo khaasatan soomaaliya in ayaga cadaawo ka dhexayso waxa ku sii socdana hadda uu yahay dhaqaaqaas islaamiga inuu kusii socdo ugu dambeyntii sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo xiray kulankan isagoo u mahad celiyey ka soo qaybgalayaasha wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa maalmihii ay socotay munaasabaddan oo run ahaantii dadku dareen adag ay muujiyeen si cilmiyan ah loo daraaseeyey juduurta siraaca u dhexeeyey muslimiinta bariga afrika iyo nasaara alxabasha dagaalkoodu inuu ahaa dagaal waxa weye diin ku salaysan si qoto dheer ayaa waxa weye loo qaaban dhigay oo cilmiyeysan inta badan dadku waxay uun iska dhegaystaan macnaha cadowgeena soo jireenka waa etoobiya waa xabasha waa maxaa la yidhaahdaa axbaash dadku badanaa si cilmiyana uma haystaan aabbayaasheen iyo awowayaasheen baa la diriri jiray dhul bay rabaan dal bay rabaan inay qabsadaan qadiyadaas ayaa waxa weye wax badan la daraaseeyey inaysan ahayn wax macnaha taariikh iyo maxaa la yidhaha dhul iyo wax ay u socdaan aysan ahayne taariikh soo jireyna oo laga soo bilaabo min waxa weye abraha ilaa kan hadda u dambeeyey intaba dagaalkoodu wuxuu ahaa dagaal diimeed kulamada nuucan ah ayaa ah kuwo kor u qaadaya garaadka bulshada waxayna si dhab ah u dareensiinayaan cadowgooda iyo waxa uu la damacsan yahay waxaa la baahiyey qaybta tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool deegaanka daymay ee hoostaga degmada baraawe ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanka deemaay oo hoos yimaada degmada baraawe ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose dadkan oo tiradooda gaaraysa ku dhowaad qoys ayaa qoys walba waxaa la gaarsiiyey min afartan dolar sidoo kale qoysaska gurmadka lisey ayaa u mahadceliyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
xuseen madable anigoo ku kooya tuulida boosaare baraka roob iyo ahaay maysoo deeray degmada deemay harakada gurmudka degdega muslimiinta oo gargaar afartan doolar idinka daaqi idin allaha barakaayo magacey waxaa la yidhaah aadan xasan qoyshow aadan galaanka maga dheer waxaan joogaa tuulada deemaay abaar badanna waana soo martay haddeen alxamdulilah aaranaa la helay aaran kadib haddeen fatahaadaa noo yimid fatahaadii alxamdulilah rabbilcaalamiin walayskan iyo go'doonkanaan ku dhex jirnay walaayada islaamka aan meeshaan naga soo booqatay dhibka nala qaybsatay lacag afartan dollar aan qof kasta gacanta ka saartay waana ka mahadsantihiin khayr allah adin sii allah adin barakeeye gaaladan allah jebiy muslimiintan kor allah ka dhige muslimiinta inama almu'minuuna ikhwatan aliiri mu'miniin waa iska mid muslimiinta wixii wadanku meel kasta caalamka ka joogo sidii falastiin hadda oo yahuudda qoorta ugu jirta yahuudda allah ka jabiyey muslimiinta kor allah ka dhige cali maxamed xasan yar waxaan deganay tuulada deemaay oo hadda degmada ka barkacani daable walayada islaamka oo nin kaalmaday dadka barkaca beeraha biyo ku fasaadiyaan nahay unagoo duurka joogno oo walayada ni imaatay nin walba gurigiisa afartan doolar oo ku siiday si sharaf ah ilaahay guul iyo wanaag allaha siiyo gaalada allaha niga jebiyo magacayga waa xasan cabdi maasha allah waxaan ku sugannahay degmada deemaay walaalaha maaragtay guddiga oo maarata alxamdulilah rabbaama gargaarka oo walayada islaamka u qaabilsan ayaa maarata alxamdulilah aan u mahadnaqayna walaalahayna noo soo gurmadeen oo maarata beesa afartan doolar afartan doolar oo nagu caawiyeen khayr allah siiye gacanteedan kor allah ka dhiga wixii oo maarata alxamdulilah na haasta adowgana allah naga jibiyo lugta hoostiisa allah noo geliyo
aniga xaawo xuseen magacayga deegaankayga deemaay muslimiinta maanta waxaa nusoo siisay lacag oo afartan doolaro ah kale gargaaraa noo suubiyaan gacantaa noo fadiyaan gaalada alla hagaajibiy mujaahidiinta guul alla hasiin
faadama nuur xasan deegaankayga deemaay waxaa nala siiyay afartan doolar lacag waana la garab qabtay walaalahayna gacantooda kor allah ka dhigo cajar allaha siiyo
ugu dambayntii degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa weli ka soconaya howlaha gurmadka loo fidinayo dadka ay fatahaadu iyo rababku ay saameeyeen wasiir etoobiyaan ah ayaa sheegay in qabsashada xeebaha soomaaliya ay qayb ka tahay amniga qaranka xabashida ethoobiya waxaa ka warramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisada ka taagan badda cas ee geeska qaaradda afrika ayay mas-uuliyiinta dowladda itoobiya si cad u sheegayaan in marnaba aysan wax gorgortan ah ka geli doonin dhaqangelinta heshiiskii badda soomaaliya loogu saxiixay birhaanu emlenjiso wasiiru dowlaha wasaaradda waraabka itoobiya ahna xildhibaan baarlamaanka federaalka ah ka tirsan xubinna ka ah xisbiga talada haya ee b b ayaa shaaciyey in heshiiskii abey iyo muuse biixi dhex maray uu qayb ka yahay amniga qaranka itoobiya qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku muujiyey in uu jiro isbahaysi saddex xagal ah oo ka soo horjeeda in itoobiya ay awood ku yeelato badda cas wuxuu sheegay in adis ababa aysan dib ugu laaban doonin heshiiskii badda lagu siiyey islamarkaana ay xaqiijinayso maslaxada dadka itoobiyaanka oo ah inay helaan bad ay badeecadaha ganacsi kala soo degaan dhinaca kale shir ay isugu yimaadeen dhammaan axsaabta siyaasadda qowmiyadda amxaarada ayay ku taageereen go-aankii abiy axmed ee ahaa in uu qabsanayo xeebaha soomaaliya qowmiyadda amxaarada oo colaad soo jireen ah kala dhexayso muslimiinta bariga afrika gaar ahaan soomaalida ayaa u sacabatumaya qabsashada badda iyo bariga soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal ugu soo bandhigayo askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed waxaa ka warramaya cabdifataax faarax mu'asasada al-kataa'ib qaybta al-akhbaariya ayaa baahisay muuqaal soconaya toddoba daqiiqo iyo afar sikin oo lagu soo bandhigaya saddex askari oo ka tirsanaa askarta maamulka koonfur galbeed oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddexda askari oo midi oday yahay ee isa soo dhiibay ayaa in muddo ah waxay ku jireen safka maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku daaban isa soo dhiibayaasha ayaa magacyadooda ku sheegay mukhtaar maxamed cusmaan oo ah odayga sidoo kale barre ibraahim cali iyo ibraahim geedow raggan isaga soo baxay safka ciidan ee maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku daaban ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay uga soo baxeen maamulkii ay ka midka ahaayeen
anoo ah mukhtaar maxamed cusmaan aha iyo ka tirsanaa oo kabeeri ciidanka asluubta koonfur galbeed dowladda federaalka eh iyo kabeeri lamada kun iyo toban afarta kabiiri lamada kun toban afarta ciidamo kabiiri ilaa sacdaas ay shaqeeyay ilaa iyo sacdung la roog yaa ka tirsanaay mahanka baxay musuq maasig iyo dhagan aan anfadaana diinada aan qabna shariicada islaamka aan qabna ayaa la isuubay oo wadanka la dhaqmahoy saa dartiya waxaan ka dhagaagay may la kulamay dad muslimiin ah ilaahay heshay waa la xukumaayaan shariicada islaamka waa la xukumaayaan muslimiinta ah sunnada rasuulka kitaabka ilaahay waa la xukumaayaan yaan geegi ah rooga magacay barre ibraahim cali waxaan ka amaaday degmada buur rakabo maantana waxaan jooga bulufulay nimanta iskarta gaaladan kasoo baxay muddo oo macnaha ee laba bilood iyo labaatan bere la jiri waan kasoo tegey macnaha maantana bulufulaa joogaa diinta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nimankaas ayaan maanta la jiraa gaalada kasoo tegey saas ayaa xaaladeyda salmaan daraataan kasoo tegey adigii muddo laba bilood iyo labaatan bere la jiray nimankaas niman oo macnaha diinta oo leh malah nin salaad tukana ma nimankaas niman gaale waa muslim dhibo iyo xabatrido iyo macnaha maalinta asniinta macnaha suuqa macnaha asniin ay tahay baabuurka laba boqol saddex boqol kana leeyahy nin usub ciyaalka biilkooda haysanin mooto socodkeen lacag keen calshaa waa tahay inta kamaad dhibkaas nimankaas niman fiican maaha nimankaasna ummaddu waa rafaadanayn ibraahim geedowa la dhahaa saddex biloodaa meesha joogay bisha afaraatana ii ah waa ka dooba keenay meeshaas ma raba ma aragtaa meelaan ilaahay lagu towneyno ma aragtaa macnaha ma aragtaa gaalnimada iyo ishaag macnaha waqti aan lagu tukanayno soomaaliya aan lagu soo dhaweynayno muslimiin aan lagu soo dhaweynaynin ay ahaaday meeshaas maalintii hore waa laygaga maskax baday waa laygu dhoweey mar labaad aniga ma aragtaa intii ka dooba keeno isku day waa ka dooba keenay isheeg ciidan koonfur galbeed aan kasoo tegay masheer layguma siinaynin tababar kuma soo maran ma aragtaa walaxayd hayadda iyo walax dhinaxoo rajo ku nool ahaa la lahay rajo ku noolka iyo dhexdaan anaga ma aragtaa danaheydan ku fakeri mustaqbalkeedan ku fakeri waa ka tooba keena waa kasoo laabtay dar ilaahay aan usoo laabtay mahana cid igu soo maskaxmisani ma laha cidaan ma aragtaa aan ku dardaaran lahaynani ma lahayn dar ilaahi aan ugu tooba keena alxamdulilah iyagoo hadalkooda sii wata ayay baaq u direen saaxiibadoodii ay ciidanka iskula jireen iyagoona ugu baaqay inay isaga soo haraan safkaasi
ummatiyanshaqadan aktabi in wali rooga lankii fadaaw diimustum fadaaw muslimiintaa ka biira osaa weydiisada gacmo furan laylay yaka kooya an shakiidan anib shaki shasani od kunka yaryan anta qaadasa lahay salikin gale wa lahay been abuur yaala min ahraan singor yaa gaalin singar war gaalim ini kastay antaasa yani koolka jirni ilaahay may la kulmiyay walili sheegay ini been haayeen wal banka jirna muslim dhaacad hafiif saliim diinta islaamka ka dhaqamo yaan la kulanno dhalinyare shaab yah nimankaas ninka agtoojo hadda waxaan dhahi lahay macnaha waxaan far lahay fariintaas waxaan far lahay inay kasoo baxaan ay waalidiinta ay u amaadaan ay isoo dhiibaan kii qori kala soo goosan ay kii qorlaan eh haa waa kasoo tegay qaadka cunayn salaad ma tukudaan salaada saacadda oo macnaha la aadam lahay jaad ay cunayn sigaar ammaan ay soo furinay sigaarka si jaadka isoo reeb maanta saacadda salaad la tukan lahay nimankaas ma fiicna maaha maanta si hadda ay sii hortaan alxamdulilah hadda walaahi bilaa si fiican loo soo dhawalaa alxamdulilah si maanta ku joogiyo si darad ku joogo isku mid maaha dhib rafaad ma lagu dili doonaa nin maad dilaysaa goormaad hanuuninaysaad meeshaan ka tegaysaa saas waama kuweyd macnaha aan tiblinay nimankaas hadda macnaha hadday warkay maqli lahaayeen inay iska soo baxaan ay isoo dhiibaan qori ay la soo goostaan ay ammaadaan haddana dhaale farinta u furna hadday i yeelayeen kuwa aan kasoo tegey kuwii tooba keenay allaha ka dhig hadday tooba keenin nafsadooda waa halas xarakada shabaab wax kama tarayn xarakada shabaab qof aan ilaahay aan wax kama tarta ayaga waxba kama tarayn laakiinse nafsadooda ay halaageen hooyadoodii aabahood macala mustaqbalkoodii caayitiinkooda dambe ay ku ciyaareen ay ku dheeleen dadnimadooda waxaa maalmihii lasoo dhaafay isa soo tarayay askarta isku soo dhiibaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartan oo ka barbar dagaalami jirtay shisheeyaha duulaanka ku jooga wadanka ayaa ku sheegay waxyaabaha ay uga soo baxeen safka in ay yihiin musuqa iyo diin la-aanta ka jirta halkaasi warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa